بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله باب صلاة التطوع أفضل عبادات البدن الصلاة ونفلها أفضل النفل وما شرع له الجماعة وهو العيد والكسوف والاستسقاء أفضل مما لم تشرع له الجماعة wuxuu yidhi mualifku raximahullah baabu salaati tatawuc wuxuu baabu yahay salaada sunnada ah atatawuc waa bimacna tabaruc bimacnaa qofka waa wixii uu samaynayo ayadoon waxaasi aysan waajib ku ahayn yatabaracu min nafsihi mima laa yalzamu tatawuca waxa waaye bay yidhahan culimmadu an yatabaraca min nafsihi mima laa yalzamu inuu naf ahaantii u tabaruco oo shaygii uu la yimaad shaygaasoo ka mid ah waxyaabaha aan laasimka ku ahayn lama amrin amru wujuub lama amrin laakiin wuxuu ula imaanayaa waa min baab alistixbaab kaasaa waxaa la yidhahdaa attatawuc salaadu waxay leedahay salaado tatawucaada sadaqadu waxay leedahay tatawucaad xajku wuxuu leeyahay tatawuc soomku wuxuu leeyahay tatawuc cibaadaadka dhan tatawucaad bay leeyihiin yacnii cibaadaad dheeriya oo fadli badan oo wanaagsan laakiin qofka aan waajib ku ahayn shiikhu markuu ka soo hadlay salaaddii faradka ahayd ee waajibka ahayd halkan wuxuu guda gelayaa salaadaha tatawuca ee sunnooyinka wuxuu baabu yahay buu yidhi salaati tatawuc afdalu cibaadaati اlbadani cibaadaadka jirka waxaa u fadli badan buu yidhi asalaatu salaada cibaadaadka xibnaha laga qabto ee jirka laga sameeyo waxaa u fadli badan salaada wa nafluhaa salaada sunnadeeda afdalu nafli sunnooyin midda u fadli badan wey tatawucaad lala yimaad waxa ugu fadli badan tatawuca salaada wamaa shurica lahu ljamaacatu wixii jamaaco loo sharciyeeyo oo in jamaaca ahaan in loo tukadayo ay mashruuc yihiin wa huwa waxaa loo sharciyeeya jamaacadu waxa weeye alciidu waalkusuufu waalistisqaa salaadaha weeye afdalu wuxuu ka fadli badan yahay mimaa lam tushrac lahu ljamaaca waxaan jamaaco loo sharciyeyn ayuu ka fadli badan yahay wa huwa maa siwa dalik waxaan jamaaco loo sharciyeyna waa wixii intaa ka soo hara laakina arawaatiba laakiin salaadaha ama sunnooyinka rawaatibta ah maca alfaraa'idi waajibaadka macood afdalu way ka fadli badan yihiin min ataraawiixi taraawiixda way ka fadli badan yihiin rawaatibtaa laga soo reebaya macnaha salaadaha jamaacada lagu tukado ee sunnooyinka ah waxay ka fadli badan yihiin kuwa sida gaarkaa loo tukado markii laga reebo alrawaatib maca alfaraa'id rawaatibtu markay waajibaadka la jiraan taraawiixda waa ka fadli badan yihiin taraawiixda waxay ka mid tahay salaadaha jamaacada loo sharciyeeyo oo si jamaaca loo tukado laakiin haddana rawaatibtaa ka fadli badan salaadaha tatawucaadka ah in lala yimaad oo qofka muslimka uu tatawucaadka ku dadaalo fadli badan bay leedahay waxaana ka mid ah fadliga ay leedahay atatawucaat waxay jabri iyo kab ay u yihiin lilfaraa'id salaadaha waajibka arrintaa waxaa ku soo arooray xadiid uu soo saaray alimaamu abu daawuud watirmidi wabnu maaja min xadiidi أو من طريق حريث بن قبيصة من طريق حريث بن قبيصة قال قدمت المدينة قال قدمت المدينة فقلت اللهم يسر لي جليسا صالحا فقلت اللهم يسر لي جليسا صالحا قال فجلست الى ابي هريره رضي الله عنه قال فجلست الى ابي هريره رضي الله عنه فقلت إنii sألت اللaha أn يرزqnii جليiسا صاaلحا إنii sألت اللaha أn يرزqnii جليiسا صاaلحا فxadiثnii بxadيiث samictah min rasuuli الlah صلى الله عليه وسلم فxadiثnii بxadiiثi samictahu min rasuuli الlahi slى الlah عlيه وsلم lacala اllaha an yanfacanii bih lacala اllaha an yanfacanii bih faqaala samictu rasuula اllahi slى الlah عlيه وsلم yquul fqaala samictu rasuula اllahi slى اllah عlيh wslm yquul إna أwala ma yuxaasabu bih اlcabdu yowma اlqiyaamة إna أwala ma yuxaasabu bih اlcabdu yowma اlqiyaamة min camalihi salaatuhu fain saluxat fain saluxat faqad aflaxa waanjax fain saluxat faqad aflaxa waanjax wain fasadat wain fasadat faqad khaaba wa khasira fain intaqasa min fariidatihi shayun fain intaqasa min fariidatihi shayءun qaala الrabu عaزa wajal qaala الrabu عaزa wajala انظروا هل لعبدي من تطوع انظروا هل لعبدي من تطوع فيكمل بها ما انتقص من الفريضة فيكمل بها ما انتقص من الفريضة ثuma yakunu saa'iru camalihi calaa dalika ثuma yakunu saa'iru camalihi calaa dalik lafdigan waa lafdu tirmidi raximah اllah xadiidkan wuxuu ku yimid min طariiqi xurayth ibnu qabiisa qaala wuxuu yidhi qadimtu اlmadiinata magaalada madiine ayaan imid xurayta dhahay faqultu waxaan idhi allaahuma yasir lii jaliisan saalixa ilaahu ii fududayo ii sahal jaliis wanaagsan qof wanaagsan oon la fadhiisto ilaahu ii sahal oo aan wax ka faa'iidaysto qaala wuxuu yidhi xurayd fajalastu ilaa abi hurayrata radia allaahu can abuu hurayra ayaan la fadhiistay buu yidhi faqultu waxaan idhi innii sa'altu llaha an yarsuqanii jaliisan saalixan ilaahay waxaan weydiistay inuu igu irsaaqo jaliis wanaagsan waana igu irsaaqo waa adiga ee faxadiثnii ii sheeg bxadiiثin samictahu min rasuuli اllaahi salى اllahu عalيه wasalam xadiiaad nabiga ka maqasha lacala allaha an yanfacanii bih waxaa laga yaabaa in allah xadiidka uu igu anfaco faqaala wuxuu yidhi abu hurayra radi allahu canh samictu rasuula اllahi salى اllahu عalayhi waslama yaquul waxaan maqla buu yidhi nebiga calayhi الsalaatu wasalaam oo dhahaya ina أwala maa yuxaasabu bihi اlcabdu yowma alqiyaamati min camalihi salaatuh waxa ugu horeeya ee addoonka lagu xisaabinaya maalinta qiyaamo waa salaadiisa waxa ugu horeeya addoonka lagu xisaabinaya salaada w fain saluxad hadday salaadiisu wanaagsanaato faqad aflaxa waanjax qofkaasi waa liibaanay salaadiisu hadday hagaagto oo wanaagsanaato qofkaasi waa qof liibaanay wain fasadat hadday salaadiisu fasahaado salaad ebera ay noqoto faqad khaaba wa khasir qofkaasi waa qof hoogay oo khasaaray wey fain intaqasa min fariidatihi shay-un salaadiisa faradkaa hadday wax ka nuqsaamaan salaaddii kama wada baabi'inoo faasid ma aha salaad kaamil oo dhammaystiranna ma aha waxbaa ka nuqsaamay qaala rabbu caza wajal alla wuxuu leeyahay unduruu fiiriya malaa'igtiibu wuxuu ku leeyahay fiiriya hal licabdii min tatawucin addoonkaygu ma leeyahay wax tatawuca sunnooyin ma leeyahay oo fa yukamal bihaa lagu kamilo lagu dhammaystiro man taqasa wixii nuqsaamay min alfariidati fariidadii ka nuqsaamay sunnooyin loogu dhammaystiro oo fariidadii waajibkii lagu kamilo addoonkayga ma leeyahay uma yakuunu saa'iru camalihi camalkiisa inta kalena wuxuu noqonayaa calaa daalika sidaa tatawucaadkaa lagu kamilaya oo lagu dhammaystiraya xadiidka marka wuxuu daliilu yahay tatawucaadka fadliga ay leeyihiin laa shaka qofku waa insaan salaadiisa naqsi waa gelaya mararka qaar khushuucii ayuu maaragtay ka mashquulayaa waxaa laga yaabaa waajibaadkii loo baahnaa qaar ka mid ah inuu dayico ama uu fududaysto waxyaaba naqsioo salaada ku imaanaya wey salaadaha haddii naqsi kaa galo faradkiiyo waajibkii haddii aad tahay qof tatawucaadkii sunnooyinkii ku dadaali jiray meelaad u baxsataad haysataa maalinkaa xaggeed u baxsanaysaa oo laga kamilayaa faraa'idkii tatawucaadkaa lagaaga kamilaya laakiin haddaadan kayd lahayn ka waran wax tatawucaada haddaysan meel kuu aalin sunnooyin aad hormarsatay haddaysan jirin oo waajibka keliya iga turun keliya aad u tukan jirta oo salaadaha waajibka inta tukata aad hore u cararto naqsigii hadhowti waajib ka gala wax lagugu dhammaystira la heli maayo taa macnaheed waxaa marka salaadaadu waxay noqonaysaa mid naaqiso ah wax lagu kamilana aan lahayn waa cillo weyn marka xadiidka marka wuxuu tusinayaa tatawucaadka fadliga ay leeyihiin iyo in loo baxsanayo tatawucaadka yowma alqiyaama oo sababtooda lagu badbaadayo qofka sunnooyinka iyo tatawucaadka ku dadaala salaadaha tatawucaadka ah ee sunnooyinka mowdica iyo makaanka lagu samaynayo masjidka in lagu tukado miyaa fadli badan mase waxaa fadli badan in guryaha lagu tukado asalku waxaa fadli badan in guryaha lagu tukado tatawucaadka waxaa asal u ah oo fadli badan in lagu tukado fi lbuyuut guryaha in lagu tukado arrintaasina waxaa tusinaya axaadiid badan oo uu ka mid yahay xadiidu jaabir bni cabdillaah radia allaahu can akhrajahu alimaamu muslim raximah llah rasuulka calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi idaa qadaa axadukum asalaata fii masjidih idaa qadaa axadukum asalaata fii masjidih axadkiin hadduu salaadiisa ku tukado uu ku dhammaystiro masjidka dhexdii falyajcal salaada uu masjidka ku tukanayo faradkii we axadkiin hadduu salaadiisa ku dhammaysto ku tukado masjidka dhexdii salaaddii waajibka ahayd falyajcal libeytihi nasiiban min salaatih falyajcal libeytihi gurigiisa ha u sameeyo ha u yeelo nasiiban qayb oo min salaatihi salaadiisa ka mida gurigiisa salaadda waxaa ka siiyo faina allaha jaacilun fii beytihi min salaatihi khayra fain allaha allah subxaana wa tacaala jaacilun waa mid yeelaya fii beytihi gurigiisa dhexdii qofka gurigiisa dhexdii alla wuxuu yeelayaa min salaatihi xagga salaadiisa ayuu wuxuu uga yeelayaa khayran wanaag hadduu salaada tatawuca guriga ku tukado ilaahay subxaana wa tacaala gurigaasi wuxuu ka dhigayaa guri khayr iyo baraka leh riwaayadaha qaar waxaa ku jirtay faina allaha jaacilun fii beytihi min salaatihi nuuran bedelka khayr riwaayada qaar waxaa ku jirtay nuuran gurigaas alla subxaana wa tacaala dhexdii nuur ayuu yeelayaa waa guriga tatawucaadka iyo sunnooyinka lagu tukado kadalika bukhaariyo muslim waxay wariyeen min xadiidi zayd bni haabit radia allaahu can rasuulka calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi calaykum bisalaati fii buyuutikum faina khayra salaati almar'i fii beytihi ila salaata almaktuuba calaykum bisalaati fii buyuutikum laasima oo ku dadaala salaada aad tukanaysaan fii buyuutikum guryihiinna aad ku tukanaysaan fa inna khayra salaati lmar'i qofka salaadiisa waxaa u khayr badan fii beytihi gurigiisa inuu ku tukada u khayr badan ila salaata almaktuuba ilaa salaada faradka ah ee waajibka mooyaan salaada waajibka ah ragga waxaa ku waajiba inay jamaacada soo xaadiraan laakiin salaadaha aan faradka ahayn waxaa fadli badan in guryaha lagu tukado ayaa fadli badan salaadaha tatawuca ah waxay u qaybsamaan laba qaybood mutlaqa wa muqayada sunan mutlaqa ama tatawucaad mutlaqa ah oo wakhti ku xirnayn oo zaman aan ku xirnayn oo makaan aan ku xirnayn waa tatawucaad mutlaqa iyo tatawucaad muqayada labadaasay u qaybsamaan mutlaqa wa muqayada almuqayada bimacnaa waa mid wakhti ku qaydan waxaana loola jeedaa altatawucaat almuqayada ama soo gelaya alrawaatib salaadaha rawaatibta ah rawaatib waa la yaqaan soo maaha shiiquna waa noo sheegi doona asaa keeni doona rawaatibta rawaatibta la tukanaya qabla salaa iyo wa bacdaha gadaasheedaba waa sunan muqayada waa tatawucaad muqayada muqayada maxaa loola jeedaa wakhti bay ku xihan tahay wakhti lala yimaaday leedahay wakhtigeedu iskama furna waa muqayada we middaa muqayadada ah ee wakhtiga leh laftirkeeda laba qaybood u qaybsamaysa mu'akada wa hayru mu'akada tatawucaad muqayada ah oo mu'akada ahoo la adkeeyey iyo kubaan la adkayn shiikhana waa noo sheegi doonaa kuwa la adkeeyey iyo kuwaan la adkaynin asaa sheegi doona wuxuu yidhi raximah ullah wasunnatu an yuwaadiba calaa rawaatib alfaraa'id sunnadu waxa waye an yuwaadiba inuu daa'imo calaa rawaatib alfaraa'idi salaadaha waajibka ah rawaatibteeda inuu daa'imo waxaa sunno ah inuu qofka daa'imo salaadaha faradka rawaatibtooda inuu daa'imo waa sunna culummadu waxay yidhaahdaan qofka muslimka ah waxaa laga rabaa inuu daa'imo rawaatibta mudaawamadaasina waxay ku tusinaysaa qofkaasi diinkiisu inuu xoog badan yahay rawaatibtoo bilkuliya la dayacana waa daliilun calaa dacfi diini qofkaasi diinkiisu inuu taag daran yahay oo uu daciif yahay ayay daliil u tahay qofka inuusan rawaatibtaba daa'imayn bilkuliya oo rawaatibta ka tago waa daliil calaa dacfi ddiin waxay daliil u tahay diinkiisu in dacfi uu ku jiro maxaa yeele rawaatibtaa nabiga calayhi salaatu wasalaam waa daa'imay salaadihii uu daa'imi jiray ka mid taha wa akmaluhaa rawaatibta waxaa ugu kaamilsan buu yidhi ragcataani qabla subxi wa arbacun qabla duhri wa arbacun bacdaha wa arbacun qabla alcasri wa ragcataani bacda almaqrib wa ragcataani bacda alcishaa waa inta ugu kaamilsan laba ragcoo fajarka ka horaysa waa labadii ragco uu nebigu yidhi sala allahu calayhi wasalam ragcata alfajri khayrun min addunya wamaa fiiha wa arbacun iyo afar ragco oo qabla duhri duhurka ka horaysa meeqa waayo waa lix wa arbacun iyo afar bacdahaa duhurka ka dambaysa waa toban soo maa wa arbacun iyo afar qabla alcasri casarka ka horaysa waa afar iyo toban wa ragcataani iyo laba ragco oo bacda almaqribi maqribi ka dambaysa lix iyo toban wa ragcataani iyo laba ragco oo bacda alcishaa'i cishaha ka dambaysa waa siddeed iyo toban ragco waa sida ugu kaamilsan buu yidhi laakiin waxay iskugu jiraan mu'akada iyo hayru mu'akada iskugu jiraan inta hadda uu shiiku sheegay rawaatib mu'akada ah iyo kuwaan mu'akada ahayn ayay iskugu jiraan asaa kuu kala sheegaya wuxuu yidhi walmu'akadu min daalika intaa la soo sheegay waxaa mu'akadka ahoo la adkeeyey cashrun toban ragcataani qabla subxi waduhri waxna wuxuu la jeedaa ragcataani qabla duhur meeqa ragco waaye waa afar wa bacdaha iyo laba ragcoo duhurka ka dambaysa waa lix wa bacda almaqrib laba ragcoo maqribka ka dambaysa sideed walcishaa iyo laba ragco oo cishaha ka dambaysa waa toban tobankaasaa mu'akadaa buuyi tobankaas ayaa mu'akadaa buuyi sida saxiixa ah rawaatibta mu'akadada ah waa labaiyo toban waa labaiyo tobankii ku soo aroortay fii xadiidi ibni cumar radia allaahu canhu mararka qaarna tobanay noqonayaan marna labaiyo tobanay noqonayaan oo labaiyo toban waxay noqonayaan markii qabla duhri laga dhigo afar ragca markii laga dhigo waa labaiyo toban haddii qabla duhri laga dhiga laba ragcana tobanay noqonayaan wayundabu waxaa la sunneeyaa buu yidhi ragcataani laba ragco oo qabla almaqhribi maqhribka ka horaysa walcishaa iyo laba ragco oo cishaha ka horaysa waljumucatu jumcuhuna kaduhri duhurkii ayuu la mid yahay buu yidhi waxaa la sunneeyaa laba ragco qabla almaqhriba labadan ragcay qabla almaqhrib rawaatib ma aha mu'akadana ma aha laakiin waa tatawuc iyo salaad sunno ah oo mashruuca in la tukado qabla almaqhrib nebigu calayhi salaatu wasalaam waxaa ka sugnaatay inuu yidhi salluu qabla almaqhrib salluu qabla almaqhrib markii dambena muxuu yidhaahday liman shaaa qofkii doona ha tukada buuyi markii dambe wuxuu yidhi liman shaaa qofkii raba ayay u sugnaatay wuxuu kaluu nebigu yidhi sala allahu calayh wasalam bayna kulli adaanayni salaa adin walba iyo aqin walba waxaa u dhaxeeya salaad adin walba iyo aqin walba salaadaa u dhaxeeya macnaa salaad tadawuca ku jirta waay oo ay mashruuc tahay in lala yimaado laakiin mu'akada ma aha walcishaa'i cishaha hortii cishaha hortiina waa waxay soo gelaysaa bayna kulli adaanayni salaa waljumucati cishaha waxaa la sheegaya waa qabla alcishaa ma aha bacda alcishaa bacda alcishaa rawaatibtay ka mid tahay labada ragco ee waxa hadda uu ka hadlaya waa qabla alcishaa markii la adimo kadib intaan la aqimin labada ragcee lala imaanayo waljumucatu jumcuhuna kaduhri duhurkaoo kale waaye buy jumcaha waa kaduhri fi rawaatib albacdiya ayuu kala mid yahay yacnii rawaatibta qabla aljumca lala imaanayo jumcaha kadib raatibay leedahay laba ragcaa lala imaanaya laakiin qabla aljumuca iyo qabla duhri isku mid ma ah salaada jumcaha raatiba qabliya ma laha salaada jumcaha raatiba qabliya ma lahan tatawucaad mudlaqa ayay leedahay maalinka jimcaha subaxdii jimcaha markii waagu qoraxdu ay soo baxdo xoogaa ay soo dheeraato ilaa wakhtiga jumcaha laga gaarayo tatawucaad mutlaq ah ayaa qofka u furan inuu iska sunnaysto sunnooyin mudlaqa laakiin raatiba ma jirto qabla aljumca salaada jumcaha raatiba qabliya ma laha waxay leedahay raatiba bacdiya ayay leedahay oo bacda aljumuca nebigu waa tukaday sala allahu calayhi wasalam axaadiida qaar waxaa ku soo aroortay inuu afar ragca tukaday qaarna waxaa ku soo aroortay inuu laba ragca tukaday bacda aljumuca wamaa qabla alfariidati waqtuhu waqtu lfariida halkan wuxuu uga hadlayaa salaadaha rawaatibta ah waqtigoodu waa goorma waqti ma leeyihiin waqti bay leeyihiin wuxuu yidhi wamaa qabla alfariidati salaada waajibka ah waxa ka horeeya yacni raatibada qabliyada ah ee salaada ka horaysa waqtuhu waqtigiisu waa waqtu lfariida salaada waajibkaa waqtigeeda wa raatibada maalan qabla duhur la tukanayo oo qabla duhri lala imaanayo goormaa la tukanayaa waqtigeedu waa waqtiga salaada waajibka ay soo gelayso macnaheedu waxa waa markuu adinka dhaco ayaa lala imaanayaa hadduu qofi la yimaado qabla waqti duhri hadduu yidhahdo raatibadii qabliyadaan tukanayaa ma ka ansaxaysaa raatiba qabliya waqtigaasi ka hor kama ansaxayso maxaa yeele raatibada qabliyada waqtigeedu waa waqtiga salaada duhur markii salaada duhur ay soo gasho ayaa lagu ogol yahay ina raatibada qabliyada la timaado wa taqdiimuhu horumarintiisa raatibada horumarinteeda calayhaa ay cala alfariidati fariidadii laga hormarinayo adabun ay mustaxabun adabka istixbaab buu ula jeedaa mustaxab waaye buu raatibada duhurka ka horaysa in salaada duhur laga hormariyo waa adab iyo istixbaab wa huwa raatibada bacdahaa ay bacda alfariida salaada waajibkaa kadib in lala yimaado adaaun adaa weeye qadaa ma ahan buy hadda waxaa laga hadlayo waa raatibadii qabliyada ahayd raatibadii qabla duhr ahayd maalan wakhtigeeda waxaa la yidhi waa waqtulfariida waa wakhtiga salaaddii ay soo gelaysa salaada ka horaana lala imaanayaa in salaada laga hormariyo fariidadii in laga hormariyo raatibadaani waajib ma ahee adab waay adab macnaha muxuu la jeedaa istixbaab waay haddii marka qof yidhaahdo raatibadii qabliyada ahayd ayaan waxaan tukanayaa markaan salaadii faradka ahayd tukada kadib qofkaasi ma waxaan leenahay raatibadii waa soo qalleeyey mase waxaan leenahay waa adaa oo wakhtigeedii buu tukaday waxaan leenahay waa adaa oo wakhtigeeduu tukaday sababtu waa maxay horaan waxaan loo yidhi raatibadu wakhtigeedu waa waqtulfariida salaada duhur markii laga baxo wakhtigeedu weli waa baaqi soo maha wakhtigeedoo baaqiya ayuu raatibadan la yimid idan raatibadani fii waqtihaa buu tukaday waa adaa ee qadaa ma ah in duhurka laga hormariyana waa istixbaab haddii laga dibdhigana waa adaa ee qadaa ma ah meeshaa waa la fahma soo maa wa huwa maa bacdaha wa huwa damiirku wuxuu noqonayaa waa raatibadii taawucii wa huwa taawucu bacdaha ay bacda alfariida salaada fariidada kadib in haddii lala yimaado adaaun waa adaabu macnaha waqtigeedii baa la tukaday wamaa bacdahaa yadkhulu waqtuhu bificlihaa wamaa bacdaha ay wamaa bacda alfariida salaada waajibkaa wixii ka dambeeya oo raatibo ah yadkhulu waqtuhu waqtigiisa wuxuu ku soo gelayaa bificlihaa ay bificli lfariidati fariidadii in la sameeyo ayaa waqtigeedu ku soo gelaya midii horeu ka hadlaya waxay ahayd raatiba qabliya haddana muxuu ka hadlayaa raatiba bacdiya oo salaadii kadib lala imaanayo raatibada bacda salaa lala imaanayo waqtigeedu goormuu soo gelayaa wuxuu ku yidhi wamaa bacdahaa waxa salaada waajibkaa ka dambeeya yadkhulu waqtuhu waqtigiisa wuu soo gelayaa wuxuu ku soo gelayaa bificlihaa ay bificli lfariida waajibkii in la sameeyo lala yimaado haddaad duhur tukato ood salaadii duhur aad la timaadood ka baxdo waqhtigii raatibadii bacdiyadaadi waa la joogaa cishaha haddaad ka baxdo salaaddii cishaha aad tukato waqhtigii raatibadii cishaha waa la joogaa maqhribkii haddaad ka baxdo waqhtigii raatibadii maqhribka waa la joogaa idan waqtigeeda muxuu ku soo gelayaa bificlihaa ay bificli lfariida salaadii waajibka ahayd samaynteedii la imaanshaheeda ayuu waqtiga raatibadu ku soo gelayaa wayakhruju waqtiga raatibadu waa baxaya wuxuu ku baxayaa bikhuruuji waqtihaa salaadii faradka ahayd waqtigeedii bixidiisay ku baxaysaa taawuca waqtigiisu wuxuu ku baxayaa bikhuruuji waqtihaa ay bikhuruuji waqti lfariida salaadii waajibka ahayd bixitaanka waqtigeedu uu baxayo ayaa taawucna waqtigiisu ku baxaya raatibada ama qabliye ha noqoto ama bacdiyeah waqtigeedu wuxuu baxayaa markii salaada waajibka ahayd waqtigeedu baxo maalan rabatibatu duhri ama waxaad tidhahdaa qabliya ama bacdiya goorma waqtigeedu dhammaanaya duhurka waqtigiisu markuu baxo intii waqtiga duhurka uu baaqi yahay raatibadaasi waqtigeedu waa baaqi intii waqtiga duhurka uu baaqi yahay haddaa raatibadaasi la timaado waa adaa la dhihi maayo waa qadaa laakiin haddii waqtiga duhurka uu baxo kadibna aad tidhaahda raatibadii duhurkan la imaanaya maxay noqonaysaa markaas waa qadaa waa soo qallayn maxaa yeele waqtigeedu waa tegey wa aqalu lwitri witri waxaa ugu yar rakcatun hal ragca ugu yar witriga hadda tadawacaadku asna ka mid yah waxaa ugu yar hal ragco witriga culummadu waxay isku khilaafeen mawaajiba mase waa sunna salaada witriga mawaajiba mase waa sunna waa mas'ala khilaafiya bayna alfuqahaa jumhuuru ahli اlcilmi waxay ku tageen oo ay qabaan witrigu inuu yahay sunna mu'akada waxay leeyihiin alwitru waa sunnatun mu'akada sunno la adkeeyo waayo yidha jumhuur lculamaa alxanafiya ayagu waxay qabaan witrigu inuu waajib yahay witriga waxay leeyihiin waa waajib axaadiid badanna waa ku soo aroortay fii fadli اlwitri sida saxiixa ah alwitru waa sunna mu'akada sunno la adkeeyey waay ayadoo sunna mu'akada ay tahay ayaa culammada qaarna aad u sii adkeeyeen waxayna yidhaahdeen qofkii witriga ka taga laa tuqbalu shahaadatuhu markhaatigiisa la aqbali maayo bay yidhahdeen qofkii witriga ka tagay witriga la imaan waaya shahaadadiisa iyo markhaatigiisa la aqbali maayo bay yidhahdeen qofkaan shahaadadiisa la aqbalaynin mansilat lfaasiq weeye soo maa yacni aaday u fogeeyeen waxay yidhaahdeen witriga qofka inuu daa'imo inuu ka tago waxay keenaysaa in shahaadadiisa iyo markhaatigiisa la radiyo culimmada sidaa tiri waxaa ka mid ah alimaam axmed ibnu xambal raximahullah aad uu adkayn jiray witriga witriga marka waa in lagu dadaalo waqhtiyada lala imaanayo shiiqa ka warrami doona wa aqalu lwitri witriga waqti waxaa ugu yar buu yidhi ragcatun hal ragca ugu yar hal ragca ugu yar hal ragcaad tukan kartaa witriga wa akmaluhu waxaa ugu kaamilsan ixdaa casharata kow iyo toban ragco yusalimu waa salaamo noqsanaya min kulli ragcatayni laba ragco kasta waa salaamo noqsanaya markuu laba ragca tukada waa salaamo noqsanaya wa adna alkamaali kamaalka meesha ugu sokaysana alaaun waa saddex ragco kamaalka asaa heerarka lale soo maha kamaalka heerkiisa ugu sokeeya waa in saddex ragca aad tukato hal ragca ugu yar witriga kamaalka meesha ugu sokaysana waa saddex ragco oo bisalaamayni ay maca salaamayn laba salaan macooda waa saddex ragco oo laba salaami ay la jirto waxna wuxuu ka wadaa laba ragca tukanaysaa waad salaamo noqsanaysaa hal ragca tukanaysaa waad salaamo noqsanaysaa yaqra'u fi luulaa ragcada hore wuxuu akhrinayaa sabbixisma rabbika alaclaa wa fi aaniyati midda labaadna wuxuu akhrinayaa qul yaa ayuha alkaafiruun wa fi aaliati midda saddexaadna qul huwa allaahu axad waalmucawidatayni iyo mucawidataynkii buu akhrinayaa qul acuudu birabbi alfalaq iyo qul acuudu birabbi annaas walahu wuxuu leeyahoo u bannaan waslu halaai saddexda ragco inuu xidhiiriyana xaq buu u leeyaho waa u bannaanta walixdaa casharata iyo kow iyo tobankaba inuu xidhiiriyo waa u bannaanta ouna ku xidhiiriyo bitasliimatin hal salaama noqsi kow iyo tobanka ragco inuu hal jeer salaamo noqsado waa u bannaanta yacni kulligood waa isku xirayaa ragcada u dambeysuu salaamo noqsanaya waxaa kaloo u bannaan saddexda ragco inuu ragcada u dambeeyo keliya uu tashahudka u fadhiisto saddexda ragco isku xiro marka u dambeysuu tashahud u fadhiisanaya waana salaamo noqsanaya bitasliimatin buu yidhi wayajuusu waxaa u bannaan bitashahudin hal tashahud baa u bannaan wa bitashahudayni iyo laba tashahud inuu la yimaado fi lakhiirati ragcada u dambaysa walatii qablahaa iyo midda ka horaysa yacni labada tashahud wuxuu la imaanayaa midda u dambaysa iyo midda ka horaysa saddexdii ragca buu ka hadlaya saddexda ragco waxaa kuu bannaan hal tashahud waxaana kuu bannaan laba tashahud hal tashahud goormaa la imaanaysaa markaad xidhiiriso laba tashahudna waxaa la imaanaysaa markaad kala gooynayso oo laba ragca aad markaad tukato salaamo noqsanayso kadibna ragcada saddexaad aad gooni ula imaanayso labadooda ragca markaad tukato tashahudaa u fadhiisanaya kadib waa salaamo noqsan hal ragcaad tukanaysaa tashahudaad u fadhiisanaysaa waa salaamo noqsan meeqo tashahud waaye waa laba tashahud waaye wa bitashahudin afdalu wa bitashahudin hal tashahud ayaa afdalu fadli badan buu yidhi wabitashahudayni afdalu nusqooyinka qaar saasaa ku qoran laba tashahud ayaa fadli badan wabitashahudayni afdalu laba tashahud ayaa fadli badan sidaasaana u dhow sida axaadiid ay ku soo aroortay maxaa yeele agarka axaadiid waxay ku timid in la kala faslinayo saddexdan ragco laba ragca la tukanayo kadibna hal ragco gaara lala imaanayo waa laba tashahud markaa fain zaada hadduu ka ziyaadiyo calaa tashahudayni laba tashahud hadduu ka ziyaadiyo baalat salaatuh salaadiisu way buraysaa saddexdii ragca hadduu yidhaha mid walba tashahudaan u yeelayaa salaadiisu waa buraysaa maxaa yeele kayfiyadii nebigu u tukaday ma ahan sala allahu calayhi wasalam walafdalu sida fadliga badanna waxa waaye taqdiimuhu ay taqdiimu lwitri witriga in la hormariyo oo la tukado loo hormariyo caqiiba sunnati alcishaa'i sunnada cishaha gadaasheeda in laga dhigo ayaa fadli badan ilaa an yakuuna lahu tahajudun ilaa qofkaasi inuu tahajud leeyahay mooyaane atahajud waa alqiyaamu bacda annowm tahajud sideeda waxaa la yidhaahdaa istaagga la istaagayo hurdo kadib qofku inuu seexdo kadibna uu soo doos- soo tooso ayaa tahajud la yidhaahdaa wuxuu leeyahay shiikhu waxaa fadli badan witriga inuu hormariyo oo uu la yimaado caqiiba sunnati alcishaa sunnada cishaha gadaasheeda inuu witriga la yimaadaa fadli badan waxaa laga soo reebayaa ilaa an yakuuna lahu tahajud ilaa qofkaasi inuu tahajud leeyahay bimacnaa inuu yahay qof gelinka dambe soo kaca فالأفضل waxa u fadli badan marka تأkhiiruhu inuu witriga dib dhigo ayaa u fadli badan liyuutira si uu u witraysto bacdahu ay bacda tahajud tahajudka kadib salaatuleylka uu tukanaya gadaashiisa u witraysto waxaa fadli badan inuu dib dhigo maxaa yeele nebiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhaahday laa witraani fii leyla hal habeen laba witri ma jirto inaad gelinka hore witri tukato gelinka dambe markaad soo kacdana aad tidhaahdo witri labaadaan tukanayaa sax maaha wuxuu kaluu yidhi calayhi salaatu wasalaam ijcaluu aakhira salaatikum fi leyli witran aakhirka salaadiinna habeenkii aad tukanaysaan waxaad ka dhigtaan buu yidhi witri marka hadduu qofka salaadi u dhimanta ee uu doonayo inuu gelin dambe soo kaco witriga waa u dambaysiinayaa laakiin hadduu isleeyahay sooma kacaysid waxaa laga yaabaa inay hurda kula tagto qofkaasi fii xaqihi maxaa fadli badan waxaa fadli badan inuu hormariyo لحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بثلاث بصيام ثلاثة أيام من كل شهر وصلاة الضحى وأن أوتر قبل أن أنام خليل كي سدح الرنب إيدر دار ميبوي خليل كي سياوة والرسول صلى الله عليه وسلم سدح الرنب إيدر دار ميبوي wuxuu ii dardaarmay buu yidhi inaan saddex maalin ka soomo bil walba wuxuu kaloo ii dardaarmay inaan laba ragco salaatuduxa aan tukado wuxuu ii dardaarmay inaan witri witirka la imaado witriga tukado qabla an anaama intaanan seexan ka hor intaanan seexan ka hor inaan witriga tukado ayaa nebigu ii dardaarmay buu yidhi calayhi salaatu wasalaam culummadu waxay yidhaahdeen qofku hadduu gelinka dambe soo toosi karo laa shaka gelinka dambe inuu witriga la yimaado oo fadli badan axaadiida qaarna waa ku soo aroortay hadduu gelinka dambe soo kacayo oo min nafsihi uu ka ogyahay inuu soo toosayo muxuu nebigu calayhi salaatu wasalaam abuu hurayra ugu dardaarmayaa inuu witriga hormariyo maadaama ay fadli badan tahay inuu gelinka dambe soo kaco witriga la yimaado waxay yidhahdeen bacdu ahlicilmi rasuulka calayhi salaatu wasalaam abuu hurayra wuxuu ka ogaa mashquul badan iyo daal badan qofku markuu mashquul badan yahu daal badan yahana qaaliban waxaa laga yaabaa inay hurdadu la tagto ama gelin dambe uu toosi waayo abuu hurayrana wuxuu mashquul ku ahaa bialabi alcilmi wa taxsiilihi cilmiga barashadiisa iyo siduu cilmiga u xasili lahaa rasuulka calayhi salatu salaam marka wuxuu ka ogaaday xaalka abuu hurayra inay fii xaqihi u fadli badan tahay inuu witriga hormariyo waxaa kaloo soo arooray xadiidu abi qataada radia allahu canhu أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي بكر يا أبا بكر متى توتر نبي عليه الصلاة والسلام أبو بكر وحو كيري أبو بكر وقور ما دوتر تكنيسا مركز سوير أبو بكر رضي الله عنه أوتر قبل أن أنام وحان وتر تكذا رسولك إلهي وإنت أنان سيحان كهر قال عليه الصلاة والسلام أخذت بالحزم go-aan ayaad qaadatay buuyi xasmi iyo casiime iyo go-aankii ayaad qaadatay wa qaala licumar yaa cumar mataa tuutir nabiga calayi slat slam cumar wuxuu ku yidhi cumarow goormaad witriga adigu la timaadaa qaala anaamu uma uutir cumar radi allahu canhu wuxuu yidhi anigu waan seexdaa kadib ayaan witriga gadaal kala imaadaa buuyi faqaala calayhi salaatu wasalaam akhadta bilquwa awooddii ayaad qaadatay buu yidhi adigana idan labadiiba nebigu waa ammaanay soo ma calayhi salaatu wasalaam abuubakarna wuxuu ku yidhi xasmigii iyo go-aankii baad qaadatay cumarna wuxuu ku yidhi quwadii iyo awooddii ayaad qaadatay oo ah gelinka dambe inaad witriga la timaado marka qofka haddii min nafsihii uu ka og yahay ama uu isleeyahay amay ku dhaaftaa witriga waxaa fadli badan inuu witriga hormariyo oo qabl bacda alcishaa uu tukado walow awtara hadduu witri tukada wey uma araada kadibna uu doono tahajudan kadibna tahajud uu doono witriga markuu tukaday kadib wuxuu go'aansaday inuu aakhiru leyl salaatuleyl tukado sallaa wuu tukanayaa manaa manaa laba laba ragca ayuu tukanayaa walaa yuciidu witrigina soo celi maayo walaa yaxtaaju mana u baahna ilaa naqdihi inuu witrigii buriyo biragcatin ragca inuu ku buriyo qabla tahajudi tahajudka hortiina uma baahna hadduu witriga hore u tukaday kadibna uu salaatuleyl usoo kaco witri labaad la imaamayo muxuu tukanayaa laba laba ragca uu tukanayaa witrigana wuxuu u noqonayaa kii uu hormaray mar labaad witrin ma tukanayo wayundabu waxaa la sunneeyaa buu yidhi anlaa yatacamada bacdahu inuusan u qasdin witriga gadaashii salaatan salaad habeenkii la tukado inuusan u qasdin ayaa la sunneeyaa xadiidka hadda aan sheegaynay ama mar dhow aan sheegaynaa u daliila ijcaluu aakhira salaatikum bileyli witraa salaadiinna waxa ugu dambeeya habeenkii witri ka dhiga buu yidhi nabiga calayhi salatu wasalaam witriga waxaa la rabaa marka salaatuleylka waxa ugu dambeeya inuu noqdo waxaa la sunneeyaa witriga gadaashii qofka inuusan u qasdin salaad kale wayundabu waxaa kaloo la sunneeyaa buu yidhi ataraawiixu taraawiixda wahiya taraawiixdu kulla leylatin waa habeen walba oo min ramadaana ramadaan ka mid ah cishruuna ragcatan fi ljamaaca labaatan ragco ayaa la tukanayaa buu yidhi filjamaacati jamaacada dhexdeed taraawiixda culummadu waa isku khilaafeen cadadkeeda qaar waxay yidhahdeen labaatan qaar waa ka badiyeen laakiin sida saxiixa salaatu taraawiix iyo salaatu leyl kulligooda waa kow iyo toban ragco lixadiidi caaisha radi allahu canha maa kaana yaziidu fii ramadaana walaa fii hayrihi calaa ixdaa casharata ragca nabiga calayhi salaatu wasalaam ramadaan iyo hayrkii kama ziyaadi jirin kama badi jirin kow iyo toban ragco wayusalimu waa salaamo noqsanayaa buu yidhi min kulli ragcatayni laba ragco kastana waa salaamo noqsanaya salaada taraawiixda falow sallaa arbacan hadduu afar ragca tukado oo taraawiixa bitasliimatin hal salaama noqsi hadduu ku tukado lam tasix taraawiixdu ka ansixi maysa buuyidhi taraawiixda afar afar hadduu iskugu xiro oo afar ragca markuu tukado hal mar uu salaamo noqsado ama hal tasliima uu u sameeyo shiikhu wuxuu leeyaha ka ansixi mayso masaladanna waa la isku khilaafsan yahay culimmada qaarna waxay leeyihin waa ansaxaysaa bal waa sifo ka mida bay yidhahdeen sifaadkii taraawiixda u tukan jiray nebigu sala allahu calayhi wasalam oo waxaa la isku khilaafay macnaha xadiida caaisha radia allahu canha ay tidhi yusallii arbacan falaa tas'al can xusnihinna wa tuulihinna uma yusallii arbacan falaa tas'al can xusnihinna wa tuulihinna caaisha waxay tidhi nabigu calayhi salatu salaam wuxuu tukanayaa afar ragco ha weydiinin bay tidhi dhirirkooda iyo quruxdooda yacnii afar ragco oo aada u qurxoon oo aada u dheer salaad aada u qurux badan uu tukanayo afar ragca kadibna afar kale ayuu tukanayay falaa tas'al can xusnihinna wa tuulihinna uma yusallii alaaan arbacan arbacantaa laysku xiray fahamkeeda laysku khilaafay culamada qaar waxay yidhaahdeen xadiidka waxaa laga qaadanayaa salaada taraawiixda afar afar in la iskugu xiri karo ilan caaisha afar afaray u sheegtay waxay tihi afaruu tukanayay macnaheedu waxaa waaye bay yidhaahdeen afar ragco ayuu xiriirinayay ragcada afarta u dambaysuu tashahud u fadhiisanayay markaasuu salaamo noqsanayay kadibna afartii kale sidaasuu yeelayay taa macnaheedu marka waxay noqonaysaa afartii ragcaba meeqa tashahuday leedahay hal tashahud ayay leedahay tashahudkaas u dambeeya ayuuna ku salaamo noqsanaya culamada qaar marka xadiidkaas waxay ka qaateen sifo ka mid ah sifaadka taraawiixda qolo kalena waxay yidhaahdeen xadiidka saa u fahamteen waa qalad loolama jeedo afar afaraa la yskugu xirayaa ee caaisha radiallahu canha ayada unbaa afar afarta sheegtay ee waxay ka wadaa labuu tukanaya kadibna labuu tukanaya afartaasi aaday u qurxooyanaayeen haddana labuu tukanaya kadibna laba kaluu tukanaya sida asalka markii la weydiiyey kayfa salaatu leylna muxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi manaa manaa waa laba laba ragco calaa kullin culamada qaar waxay ka qaateen manaa manaana waa sifay yidhaahdeen arbacan arbacanna waa sifo kale laba laba in loo tukadana waa sifa afar afar in loo tukadana waa sifa ukhraa wayuutiru waa witraysanayaa buu yidhi bacdaha ay bacda taraawiix jamaacatan jamaaca ahaan jamaacaduu la witraysanayaa ilaa liman yatahajadu ilaa qofkii tahajud la imaanaya mooyaane yacni markuu taraawiix tukado fiidka hore ayuu seexanayaa wuxuu rabaa inuu gelin dambe tahajud u soo kaco fa yu-akhiruhu markaa witriga waa dibdhigayaa laakiin waqtigii nabiga calayhi salaatu wasalaam ma jirin laba salaadood oo hal habeen la tukanayo oo taraawiix iyo tahajud la kala yidhaahda ma jirin salaatu leyl waa koob iyo toban ragco ama gelin hore tuko ama gelin dambe tuko laakiin salaad la leeyahay qaybaa la tukanayaa gelin hore taraawiixa la yidhaahdaa gelin dambaa la soo kacayaa oo tahajud baa la yidhaahdaa arrintaasi hadyiga nebiga ma ahan sala allahu calayhi wasalam culimmada qaar waxay yidhahdeen waa mashruuco waa bannaan tahay laakiin sida saxiixa ah waa inaysan dariiqi nebiga ahayn calayhi salaatu wasalaam wa khayru lhadyi hadyu muxamedin sala allahu calayhi wasalam cibaado fara badan oo la timaada waxaa kaaga khayr badan intii aan nebi moxamed ku waafaqdo calayhi salaatu wasalaam oo intuu rasuulka la imaan jiray ah fa yu-akhiru waa dibdhigayaa buu yidhi markaa wetriga wayaqnutu waa qunuudayaa fi lakhiirati ay fi rakcati alakhiira ragcada u dambaysa oo wetriga waa qunuudaya fi nisfi alakhiiri barka dambe ayuu qunuudayaa nuska dambe nuska dambe wuxuu ula jeedaa nuska dambe ee ramadaanka nuska dambe ee ramadaanka waa shan iyo tobanka dambe ee ramadaan wuxuu ku qunuudayaa buu yidhi biqunuuti subxi salaada subax qunuudkeedii salaada subax qunuudkeeda horaan usoo marnay inaysan mashruuc ahayn laakiin wuxuu ula jeedaa qunuudkii witriga ee nebiga uu baray alxasan ibni caliy allah uma yaziidu kadib wuxuu ziyaadinaya allahuma inaa nastaciinuka ilaa aakhirihi wa waqtu lwitri wtaraawiix witriga waqtigiisa iyo taraawiixda waqtigeeda maa bayna salaati alcishaa'i wa tuluuci alfajri waa inta u dhaxaysa salaada cishaha ilaa waagu uu ka dilaaco witriga waqtigiisa iyo taraawiixda waqtigooda waa waasic waa ballaaranya waa habeenkii oo dhan laga bilaabay cishaha kadib ilaa waagu ka dilaacayo waaga dilaacayo alfajru saadiq miya mase waa alfajru lkaadib waa alfajru saadiq habeen waa dhammaaday maalinaa la galay subaxaa la galay ilaa waagu uu ka dilaacayo salaada subax laga gaarayo wetriga waqtigiisa waa kuu furan yahay laga bilaabo markii cishaha laga baxo qofkii marka isdhahaya gelin dambe ma tuka kartid alamru fiihi saca arrintu waasic waay gelin hore iska tuko haddaadan ragcaad badan xataa aadan tuka karin waxa ugu yeera ee wetriga lagaa raba waa maxay waa ragca waaxida xataa haddaa hal ragca tukatid qof wetrigii la yimid ayaa tah haddaad saddex ragca tukatidna waaba adna alkamaal haddaad ka badan tukatidna waa kasii fadli badantaa bacda alcishaa waqtigaad rabtaa tukanaysaa ilaa salaada subax laga gaarayo waqti watri waayo waqtigaa dhammaantii waa kuu furan yahay wallahu aclam wsala allahu calaa nabiyina muxamed wcala aalihi wasaxbihi ajmaciin